markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii caweyska washington waxaana inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
kulan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxbuusii askarigii ilaalinaya oo isla baxsaday islamarkaana meel ay jaan iyo cilib dhigeen la laayahay arrintuna waxay bilaabatay markii sarkaaladaasi oo iyadu ah ku-xigeenka xabsiga yani waa sarkaalka labaad ee xabsiga iyadu haysata muddo badanna way kasoo shaqaynaysay marka waxay sheegtay in uu ballan leeyahay casy white oo maxkamadda tegi doono oo iyadu ay kaxaynayso marka maalinta sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawananala caweyn doono abwaan maxamed saalim
uma dhayalsanine nasiibka halkaa ina dhaafi waaye dhaabtii imaad xumaynayne calafka calafka ina kala dhaqa waa hees anigii khusiisay ahayd inan aanu dee xiriir lahayn una aad isugu wanaagsanayn laakiin ilaahay de aanu iskaga waafajin bay ahayd dadkuna kolley waa iska wada dhaawaco heestaa kolley waa heesta loogu hadalhaynta badiy anu intaan hees sameeyey barnaamijkuna waa weyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale xabsigu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha alla laga magan galo islamarkaana aanay dadku jeclaysan maadaama qofka xorriyadda laga qaadayo balse dhinaca kale qayb nolosha ka mid ah ah si loogu toosiyo islamarkaana lagu ciqaabo dadka ficilada aan wanaagsanayn ku kaca amaba dembiyada gala iyadoo la eegayo heerka ay yihiin iyo weliba dadka ku jira dembiyada ay geysteen ayay haba kala badnaadaanay yihiin kuwa si gaara loo ilaaliyo islamarkaana xigmadda ku jirta ay tahay in qofkaasi aanu xor ahaanin amaba bulshada laga hayo halistiisa waxaanaynu xilliyada qaar maqalnaa howlgallo laga fuliyey oo dad lagu sii daayey iyo weliba maxaabiista si iskooda naftooda ula cararay amaba baxsaday hase yeeshee waxaa dhifya naadira in inta ay heshiiyaan maxbuuskii iyo weliba askarigii ilaalinaya ay isla baxsadaan qisadan oo ka dhacday dalkan maraykanka ayaa noqotay mid ka mida sheekooyinka maalmihii lasoo dhaafay sida aadkaa loo hadalhayay iyadoo bulshadu ay isweydiinayaana sida ay ku suurto gashay iyo weliba sababta ku dhalisay inay go'aankaasi si wada jira u qaataan bal haddaba sheekadaasi dhegaystayaal yaanan idinka dilina aan soo dhoweeyay wariyahayaga xuseen barre aadan oo sheekada isha soo mariyey islamarkaana inala wadaagaya dulucdeeda cabdixakiin ow arrintani waxay soo bilaabantay sagaal iyo labaatankii bishii abriil markii la waayey sarkaaladan oo lagu magacaabo vicky white iyo maxbuuskan oo isna lagu magacaabo casy white labada qof ee casy white iyo vicky white wax xidhiida oo maaragtay qaraabo ah oo ka dhaxeeya ma jirto laakiin magaca ayuunbaa kulmay arrintuna waxay bilaabatay markii sarkaaladaasi oo iyadu ah ku-xigeenka xabsiga yani waa sarkaalka labaad ee xabsiga iyadu haysata muddo badanna way kasoo shaqaynaysay marka waxay sheegtay in uu ballan leeyahay casy white oo maxkamadda tegi doono oo iyadu ay kaxaynayso marka maalinta laakiin sharcigu siduu dhigaya waxay ahayd in laba askari ay kaxeeyaan markaasaan hore kuusoo sheegay maadaama ay tahay qof sarkaal ah islamarkaana ay tahay mas-uulka labaad ee xabsiga kalsooni badanna lagu qabo waxaa dhacday in markaa ay iyadu kaxayso markii ay kaxaysay ayaa labadoodiiba la waayey waxay taasi keentay marka in dambi baaris la sameeyo oo tuumo badan baa yimid dambi baaristii ayaa waxaa lagu ogaaday qodobo dhowr ah horta kow waxaa la ogaaday marka hore inay been ahayd in maxkamadda ay geynaysay aanay jirin labo waxaa waraysi lala yeeshay maxaabiis kale iyo shaqaalaha xabsiga lagu ogaaday in wiilkan iyo gabadhan uu xidhiir ka dhexeeyey muddo laba sano ah taasoo maxaabiista qaarkood sheegeen in tusaale ahaan ay telefoon ku wada hadli jireen waqtiyada ay shaqada ka maqan tahay waxaa kaloo sheegeen in dawo iyo cunto gaara iyo daryeel gooni ah la siin jiray ninkaasi maxbuuska casy white sidoo kale baarista la sameeyey waxaa lagu ogaaday in haweeneydaasi oo iyadu lix iyo toban sano xabsigaasi kasoo shaqaynaysay ay codsatay in ay shaqada ka fadhiisato oo ay howlgab noqoto islamarkaana waxay iibisay guri ay ku lahayd magaalada oo ay ku iibisay weliba qiimo aada uga hooseeya qiimihii gurigaasi ahaa labaiyo toban cishoon ka hor intii maaragtay aanay howlgalkan fulin hooyadeed oo la waraystay waxay sheegtay in ayna ka filin gabadhaasi in ay hawshaasoo kale ku kacdo xitaa dhammaan shaqaalihii ka shaqaynaya xabsiga iyo maxaabiistii soo martay xabsigaasi iyo kuwa ku xidhanba waxay dhammaantood isku raaceen inay haweeneed sahayd qof ku sifaysan shaqo wanaag asluub iyo ammaano waa tahay xuseen markaa dhacdadan maxaa ka dhigay mid aada loola yaabo islamarkaana la hadal hayo oo warbaahintu ay sidaa xooggan aynu arkayna ay ugu qaadaa dhigayso arrimaha kale ee xiisaha gaarka u yeelaya arrintan ayaa waxaa ah labadan qof midna waa maxbuus midna waa sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xabsiga ah talabaad farqiga xagga da-da u dhexaysa ayaa aada u kala weyn gabadhu waxaay jirtaa lix iyo konton sano isaguna waxa uu jiraa siddeed iyo soddon sano waxaa kale oo wax lala yaabo ah in qofkan maxbuuska ah ta lagu xukumay shan iyo toddobaatan sano oo xarig ah oo la xidhiidha gabadh ay wada socon jireen oo isku dayey inuu dilo iyo dad gabadhaasi ay asxaab ahaayeen ama ay wada deganaayeen guriga oo uu afduubay taasi waxaa lagu xukumay shan iyo toddobaatan sano waxaa kaloo haddana u socotay dacwad kale oo ah fal dil ah oo uu qirtay inuu isagu geystay oo dacwadiisu ay u socotay waxaana ay ku tilmaameen saraakiisha xabsiga ka shaqaynayay iyo dadkii maaragtay la socday arrintiisu inuu yahay nin halis ah marka waxaa la isweydiinayaa sida ay gabadhaasi ugu bareedhay halista intaa leeg iyo mustaqbalkaasi mugdiga badan ku jiro waxaa kaloo la xusay oo la sheegay in ay galaafatay lacagtii la siin lahaa ee ahayd howlgabka sababta qofku markuu muddo badan u shaqeeyo dowladda waxaa la siiyaa howlgab howlgabkaasi oo marka uu weynaado dee noloshiisa ku maareeyo laakiin waxaa la sheegay maadaamay falkaasi ku kacday in shaqadii laga eriyey islamarkaana laga mamnuucay in ay hesho wax lacag ah daweynu ka warqabnaayo ilaa hadda way maqan yihiin ninkiiyo gabadhii waa lagu raad joogaa islamarkaana sida unbaa loo hadal hayaa oo loola yaaban yahay oo shanta dhabanka loogu hayaa maxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey aan ka tilmaami karnaa iyo xaaladooda iyo halka xaal yahay iyo halkay wax marayaan cabdixakiin oo wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira arrintaasi ee soo kordhaya waxay sheegayaan in maalintii shalay oo jimco ahayd ee gobolka tennessee laga helay baabuurkii ay ku baxsadeen labadaasi qof oo meel cidla ah yaalla marka dad deegaankaasi oo ka dhowaa oo baabuurkaasi arkay ayaa sheegay in muddo toddobaad ama gaarigu meesha yaalay marka waxay u badan tahay in markii ay ku baxsadeen ee ay gobolka tennessee ku gaadheen ay markaasi halkaasi kaga dhaqaaqeen labadaasi qof waxaa kaloo xusid mudan in ay boolisku sheegeen in labadaasi qof laga shakisan yahay inay hubaysan yihiin maadaama oo ay sida caadiga dalka maraykanka dadku ay si fudud hubka u heli karaan waxaana la sheegay in haweeneydaasi lagu tuhmayo qori nooca sida darandooriga u dhaca inay haysatay laakiinse waxay sheegeen baabuurkaasi la helay in laga waayo wax huba taasoo micnaheedu tahay in ay weli suurtagal tahay in labadaasi qofee la raadinaya ay weli hubaysan yihiin arrintan ayaa si weyn waxaa indhaha ugu haya warbaahinta dalkan maraykanka iyadoo xusud mudan tahay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee ay maxaabiistu ka helaan caawimaad saraakiisha xabsiga si ay u baxsadaan waxaan xasuusanaa sanadkii labadii kun shan iyo tobankii in laba maxbuus ay baxsadeen oo markaasle ay caawisay haweeney iyaduna markaasi askariyad ka ahayd oo ilaalinaysay xabsi ku yaala dalkan maraykanka iyadoo markii dambe lasoo qabtay dhammaantood aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryahayaga xuseen barre aadan oo sheekadaasiina la wadaagayey markana aynu wada dhegaysanay heesta lix kun iyo lix boqol oo ay si wada jira u qaadayaan fanaaniinta seeneb ege iyo weliba salaa derbi
kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba halig doonin hayga laaban hayga leexan ana liicin ana laba halig doonin ama libintaasiig ama laba lis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama lablis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno isnabadgeliyayno
الذي اللطلطي خليه من خالقه الاحتقان لمحشد ما بيننا المبلس عشقا نفتاني وجعي الكوا أنا بدقليينو لمحشد ما بيننا المبلس عشقا نفتاني وجعي الكوا أنا بدقليينو أنا بدقلينو
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen saynab ciga maxamed iyo weliba salaad maxamed shardi salaad derbi islamarkaana aynu barnaamijkeenni caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaagan waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan maxamed saalim oo ah hal abuur ku nool magaalada hargeysa waxaana dhegaystayaal soo dhoweyn doonaa wariyahayaga hargeysa sagal mustafa xasan nuur oo waraysiga la yeelatay islamarkaana halkii toddobaadkii hore inoo joogay inooga sii ambaqaadi doonta halkaad weli nagala socotaan waa caweyska washington suugaantaada suugaantu way tiro badan tahay Een, heesaha aada samayso ama gabayada aada samayso gabaygii aada islahayd wuu kuugu adkaa ama wuu kuugu dhibta badnaa keebuu hore walal gabay dheer buu ahaa kaasi Mhm.
Een, oo weliba duuban oo waktigii waxaan sameeyey waktigii aynu doorasho aynu kasoo baxnay doorashadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka isku sidkanayd Mhm.
waxaanay gabayga aan u sameeyey oo weliba uu dheeraa Mhm.
ummaddu ina ay aragtida waxa la yidhaha ay ka oodan tahayba haye oy habkay wax ku dooranaya hab qabalaya yihiin habkay wax u daalacanaya hab qabalaya yihiin indhahay wax ku qiimeynayaan hab qabyaaladeed yihiin hadhowna horumar la-aan ay ka cabanayaan haye marka tixdaa gabaygaasuu ahaa Mhm.
een, gabaygaas ahaa gabaygaygu dheeraa in sameeyo waa hagaag Een, hees aada samaysay tii aada ugu jeclayd eed markaad adiga laftarkaagu aada dhegeysato ku dilqiirootay markaad sameynaysay teebay ahayd walahi walaal heesahayga anugu aadba uma kala jeclin laakiin hees baa jirta kolley dareen yaro gooniya ii samaysa Mhm.
waxaa jira hees aad adigu jeceshay laakiin dadku aanay aad kula jeclayn haye aad adigu samaysay laakiin hees aanaad adiguba aad u jeclayn baa jiro dadkao dhan jeclaadaan waana igu dhacday aniga barasho haye nafta barashadaadii Mhm.
u bogtaa ku doontoo xiska baashiraadii bartaa kuu buseele kaa baaqan waayo kuu beernuglaado badankii jidhkayga jacaylkaagu biyo dhigay haye odhaahdaada bilan baa rajo badana gelisee hadmaan bayd xalaaliyo barowda yeegleela waxaa la xameeyey oon ka salaamayaa inaan kanaabtiga u ahay marna saaxiibkiisa keliya kobciye Mhm.
Een, deeq axmed geer baa qaadaysa Mhm.
cabdiwahaab cinternajimana isna salaamaya ee tumay iyo liibaan jaamacba taasaan kule anugu heesahayga heesaan ugu jecelay haddada tira taasaa kamid kowka ah
dabka barashadadii uu bogta ku doonto iskaad bashirahadii barta barta ku busele ka baqa waayo waayayo waayayo ku beer nuglaado badankiyo jirkayga jacaylkaagu biyo dhigay jacaylkaagu biyo dhigay jacaylkaagu biyo dhigay jacaylkaagu biyo dhigay ka baqa waayo waayayo waayayo ku beer nuglaado badankiyo jirkaygaaga jacaylkaagu biyo dhigay jacaylkaagu biyo dhigay jacaylkaagu biyo dhigay jacaylkaagu biyo dhigay odhaahdaada bilaba rajo badan gelise odhaahdaada bilaba rajo badan gelise aad maambayd xalaaliyo barawada igleela aad maambayd xalaaliyo baxsanow ku doorto doortayo doortayo ku bogsaday adkaado bogga iyo qulubta biyo dhigay biyo dhigay biyo dhigay dareenkaagu biyo dhigay baxsanow ku doorto doortayo doortayo ku bogsaday adkaado bogga iyo qulubta biyo dhigay biyo dhigay biyo dhigay dareenkaagu biyo dhigay oo dhacdaada bilaba rajo badan gelisee odhadaada bilaba rajabadan gelisee aad maambayd xalaaliyo barawadaayad leelaa aad maambayd xalaaliyo barawadaayad leelaa
Een, heesahaagu runtii ma kala dhacaan abwaan maxamed saalim heese aada u tiro badan ayaad samaysay oo suugaan aada u kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan cabiraya Een, waxaa jirta hees xariir axmed qaado oo maxaan idhaahdaye iyaduna aada u macaan Een, hees kale waxaa jirta cira qaado Een, bal labada heesoodna qisadooda
Een, heesta haddaan ku horeeyo xariir qaado nasiibka halkaayna dhaafin waaye baa la yidhaahdaa kolley waayaheeduna kolley anigu waa hees anigii khusiisay ahayd Een, inan aanu dee xiriir lahayn una aada isugu wanaagsanayn laakiin ilaahay daanu iskaga waafajin bay ahayd iminkana kolley familiya allaha barakeeyo heestaas horta taasay ahayd heesayna markaa u saarna dadkuna kolley waa iska wada dhaawaco heesta kolley waa heesta loogu hadalhaynta badiya anigu intaan hees sameeyey tuman oo dee la dhegaystay Haye.
waana heesta iigu su-aasha badan sagalaadna waxay noqotay qofka keliya fashiliyey hey weydiin ana uga jawaabay qofka keliya bacda dalooley way hagaag heestaas si xariir baynu dadka u saaraynaa kadibna wuu isku soo noqod wanaagsan uma dhayalsanine nasiibka halkaa ina dhaafi waaye dhaabtii imaad xumaynine calafka calafka ina kala dhaqaaji kamaandheeranineye waxaan ahay qofkiigiyo ruuxaaga raace niyadaadu yay dhiman ii dhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhex nooleeye kamaandheeranineye waxaan ahay qofkiigiyo dhuuxaaga raace niyadaadu yay dhiman ii dhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhex nooleeye isoo dhaqan baan ku leeyey dhigaa u sarree walaalo hodhiisoo dhaqan baan ku leeyey dhigaa u sarree walaalo jacaylkii hadduu dhantaalmay dhantaalmay adduunyadii may dhammaani hadhiisoo hadhiisoo dhaqan baan ku leeyey
toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
taabeeliyayde hasuuqan digaa adiga u fiican dharaar qudhamaani laawiin dherarkiyo alla dherarkiyo dhaladay wanaagii dhaayaabo ahayd iftiine ducanku dhammeeye dheemaneyayaane weligaa hadheeliin nolosha nolosha dabarjabin alla kuma dhantaaleeye dhaayaabo ahayd iftiine ducanku dhammeeye dheemaneyayaane weligaa hadheeliin nolosha nolosha dabara jabin alla kuma dhantaleeye iisoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo hodhiisoo dhaqan baan